جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayo ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga andalus رهبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka raadraaca toddobaadkaan idinkugu heyno waxaa ka mid a kooxda riddada soomaaliya oo dhex taagan fadeexaddii ugu weynayd kadib markii toddobaadkan ay amartay in qubuuraha iskuul bulisiyo lagala baxo meydadkii ku aasnaa iyo hadalhayntii xoogga badnayd ee ka dhalatay tallaabadaasi ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa heshiiskii batroolka iyo lacagta la isku dhaafsan jiray ee u dhexeeyey maraykanka iyo sacuudiga oo soo gabagaboobay toddobaadkan haddaba saamayn intee la-eg ayuu burburka heshiiskaasi ku keeni karaa suuqa shidaalka ee caalamka washington iyo riyaad keebaa faa'iido iyo khasaare qaba waxaad maqli doontaan warbixin aan arrimahaasi idinkaga diyaarinay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud oo ka qayb qaadanaya hambalyada weeraradii mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigyadii murtadiinta ee degmada ceeldheer oo mujaahidiinta ku wareejiyey hadiyado kala duwan waxaad maqli doontaan munaasabad arrimahaasi daaran oo ka dhacday wilaayadaasi mid ka mid ah culimmada diinta islaamka oo dadka muslimiinta ah u faahfaahiyey sida ugu wanaagsan ee ay u udxiyeysan karaan maalinta ciidda ee ay naga xigto keliya berri oo ah maalinka sagaalaad ee dulxaja waxaad dhegaysan doontaan muxaadaro arrimahaasi ka hadlaysa qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka ee idaacadda islaamiga andalus oo faahfaahsan kooxda riddada soomaaliya oo adeegsanaysa wadaadxumayaasha diinta ugu fasira sida ay rabaan hadba kooxda markaasi talada haysa ayaa toddobaadkan amartay in dadka ay eheladooda ku aasan yihiin qubuuraha iskool bulisiyo ee degmada xamarjajab in ay meydadkooda la baxaan iyadoo welibana ay sii dheer tahay in lacaga baadah la dul saaray meydadka halkaasi lagala baxayo haddaba xubinteennii hadalhaynta toddobaadka waxaa qodobkaas iyo warcelinnadii bulshada soomaaliyeed inoogu haya wariyaheenna ilyas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka haddii aan soo qabanno hadalhayntii ugu xooganeyd ee toddobaadkan ka taagneyd dhanka geyga soomaalida waxay ahayd hadalkii ka soo yeeray kooxda riddada soomaaliya ee ahaa in la saaro dadka ku aasan qubuuraha halka loo yaqaano iskool buluusiya tobankii bishan juun aynu ku guda jirno waxaa shir jaraa'id halkaasi ku qabtay culamaa usuu iyo mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada iyagoona ehelada dadka halkaasi ku aasan ku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay lafaha dadkooda halkaasi ugala baxaan murtadiinta kale ah bashiir axmed salaad iyo cali wajiis oo ka mid ah culummada riddada ayaa sheegay inay waajib tahay in dhulkaas laga bixiyo dadka ku aasan iyagoona ku andacoonaya in kooxda riddada ay u baahan tahay halkaasi
maadaama ay sidaas tahay waxa waaye dhulkan hadda maanta aan taagannahay oo dawladdu ay mas-uuliyaddiisa leedahay iyo iyo yacni inay iyadu ay dalka ay dadka ugu adeegto sidaa daraaddeed muddo ee laga joogo lix bilood ka hor ayaa iyo dhowr bilood adigu shan bilood lix bilood ku dhow ayaa wasiirka awqaaftii diinta sheekh mukhtaar roobow cali oo runtii nin culamaa oo aad u dadaalo nala soo xiriiray culummada uu wargeliyey in dhulkan dan caama maadaama uu yahay maqbarad ay ku jirto si khayri sharciga dadka loogu aasay dawladdiina ay dan caama ka yeelan karto sidaa daraaddeed waxaan culimo ahaan aan soo jeedinaynaa in dhammaan dadka amwaaddooda ay meeshaan ku jiraan eheladooda ay ku jiraan dadkooda ay ku jiraan waxaa waajiba marka in dadkan dadkii iskala haya ay la baxaan lafahooda qadiyad ku saabsan dhulkan oo qubuur ahaan loo isticmaalay oo qubuur ahaan loo isticmaalay ayadoo aan iidan dawladeed loo haysanin oo dawladda xaggeeda ah oo dhulkan iyo deegaankan ay dawladdu u baahan tahay qubuuraha iyo dadka ku xabaalanna in meel munaasaba maaragta loo eego oo la geeyo waa shay runtii maaragtay xanuunkiisa leh laakiin hadda baahida ee dalka iyo danaha caamka ayaa keenaya
ehelada dadka ku aasan qubuuraha iskool buluusiya ayaa loo qabtay muddo toban maalmood ah iyagoona muddadaasi kooban lafaha dadkooda halkaasee ugala bixi doona haddii ay midaasi dhici weysana badda ayaa la raacsiin doonaa baa la yidhi dhammaan lafaha dadka halkaasi ku aasan hadalkan ayaa amakaag iyo dhabanahaysi ku noqday boqolaal soomaali ah oo ku nool daafaha caalamka waxaana baraha internetka aad u qabsaday sawirrada iyo qoraallada kala duwan ee looga hadlayo tallaabadan ay ku kacday xukuumadda muqdisho bencabdiwahaab waxaa ummadda soomaaliyeed sidoo kale fajicise ku noqday in dadkii isku dayey inay qaataan amarkaas misena ay dadkooda kala baxaan quburaha iskool buluusiya lagu soo rogay canshuur xaddaaf ah qofkuna lama bixi doono meydkiisa isagoo aanan bixin lacagtaasi waxaana qof walba oo doonaya inuu la baxa lafaha ehelkiisa laga qaadayaa lacag u dhexaysa shan iyo labaatan doolar ilaa soddon doolar waa kuwan qaar ka mid ah cabashada dadka eheladooda ay ku aasan yihiin halka loo yaqaano iskool buluusiya waxaan ka tirsanahay dadka maaragtay maaragtay muwaadiniinta soomaaliyeed oo meydka halkan uga jiraan ka mid ah waxaan soo maqlay horena u maqlay in dadka meeshaan ku jira la yidhi micnaha meesha ha laga saaro ha laga saaro annaga hadalkaasi waxa weeye xoogaa dhibaatoona gaadhsiiyey dad maaragtay baa hore la duugay oo meyda oo ilaahay subxaana wa tacaala alihii abuurtay oo aakhiro u diray in mar labaad haddana la soo saaro aniga waxaa weeye ummadda maaragtay dadka dadka meesha uga jiraan aan ka mid ahay nin walaalkaya laba sano ka hor meeshaan lagu duugay marka aan la dhaweytana waa idaacadda iyo maarata facebookada iyo waa ka maqalnay marka hadda meeshiiyaan soo gaarnay weliba waxaa soo maqalnay muddo toban maalmood in loo qabtay dadka meeshii haddaan nimid waxaan la kulannay askar iyo dad maaragtay qoryo sito oo dadka maaragtay dib u noqo waran ahayn aan lahayn waxay nugu qanciyeen warqad soo goosta marka walaalayaal waa dhibbannahay annaka dadkii maaragtay ilaahay subxana wa tacaala qabuurahooda in loo daayo aad u wanaagsanaan lahayd dawlad caadila allahna siiyo dawlad caadila allahna siiyo cabasha waxaan ka dhahnay ee waagii hore labada kun toban iyo toddobadii oo aabba dhintay hadda waxaa ka war helnaa dawladda xasha sheekh waxaa ka war helnaa ilaa ilaa baalka sheeg hala faago toban iyo laba xarunaa la heystaa maa ilahay laga codsada maxaa aniga waalidkay loo soo faagaa aniga dhagaxaan ka shaqeeyaa wallahi dhagaxaan ka shaqeeya toddoba doorar maalinka aa qaataa maanta dhismihii waa soo joojiyey waa soo orday waxaan u soo orday inaa aabba ka war doona u soo orday waxaa la ka war hela haddana soddon dooraa lagaa rabaa leesii dhahayba waa adoo xunxun waxaa ku qoreen anoo shalay xuquuq helin haddana maanta waxaa ka war hela hala faago qabuuri hala baxsha ka war hela debdemiska baa la aada maxaa aabbee loo soo aada ilaaha laga cabsada ma bixi kara aniga wallaahi bilaah tala hal doolar shan sintaa igu jira ku dhaha haa dhagaxaan ka shaqeeya hoomiyaa soo raaca dareen zaa'idaana qabtay ma isi dhehinin ma isi dhehino aabbaa la bixina ma isi dhehin aniga dawladda xashiiqna hala bixisha dheheen wallaahi aniga waxaan taas aan ka jeclaan lahay inaa muqdisho dham layska halmar lays wada aas inta waalid dadkaas la bixi lahay waalidiinteena ku jirta aabba keligiis maahan intaasoo qalqiyaa ku jirta dawladda iyadaaba lacagay rabtee soddon doolar kaa raba ay dhahay aabbaya maxaa qorshaa ii qorshoosa aniga meeshana ku kor dhinta laa ii qorshoosana meelaa geesta ma haysta aniga cabdiwahaab xukuumadda fadhigeeda uu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho hoggaankan uu u yahay murtad xasan sheekh maxamuud waxay hadda u muuqataa mid ay ku filnaan weysay dhaca iyo boobka ay ku haysa ummadda soomaaliyeed ee nool maadaama ay hadda u soo bareertay inay lacago canshuur ah ka qaaddo lafaha dad dunida ka hayaamay muddo sannada ah ka hor inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa qodobkan iminkana aan dib ugu laaban qaybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale maraad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga andulus nusqarni kadib heshiiskii batroolka iyo lacagta la isku dhaafsan jiray ee u dhexeeyey maraykanka iyo sacuudiga ayaa toddobaadkan soo gabagaboobay haddaba saameyn intee la-eg ayuu burburka heshiiskaasi ku keeni karaa suuqa shidaalka ee caalamka washington iyo riyaadse keebaa faa'iide ku qabay warbixin arrimahaasi khuseeya waxaa inoo diyaariyey suheyb cabdulaahi xilli caalamka uu martigelinayo isbeddella dhinaca siyaasadda ammaanka iyo dhaqaalaha ah ayaa toddobaadkan waxaa soo gebagaboobay heshiiska betro dollar ee u dhexeeya dowladaha maraykanka iyo sacuudiga kaasoo dhigayey in dollarka keliya lagu iibsado shidaalka konton sane kadib ayuu maalinimadii axadda dhammaaday heshiiskaas xukuumadda riyaad ayaana sheegtay inaysan doonayn inay mar kale cusboonaysiiso heshiiska betrodolar ayaa la saxiixay sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii xilligaas oo ay caalamka ka jirtay asimo dhinaca batroolka ah dhammaashiyaha heshiiskaas ayaa la filayaa inuu adduunka geliyo isbeddel weyn saameenna uu ku yeesho dollarka dowladda sacuudiga ayaana qorsheynaysa in batroolka ay ku iibiso lacago kala duwan sida lacagta shiinaha ee r m b yuro iyo sidoo kale lacagaha yen iyo yu-an dollarka maraykanka ayaa la filayaa inuu isbeddel weyn ku keeno tallaabadaas uuna la kulmo hoosu dhicii ugu xoogganaa maadaama uu ku xirnaa markii hore batroolka oo ah maado muhiim u ah xadaaradda xilligan ururka loo yaqaano berikis ee tartan adag kula jira dowladaha reer galbeedka ayaa ah kan ugu badan ee ka faa'iidaysanaya dhammaashiyaha heshiiskan waxaana dowladaha ugu tunka weyn isbahaysigan dhaqaale oo ay ugu horeeyaan ruushka iyo shiinaha ay awood u yeelanayaan in batroolka ay ku iibsadaan lacagahooda tusaale dowladda shiinaha waxay maalinkii soo dhoofsataa kow iyo toban milyan oo birmiil kuwaasoo hal dhibic laba milyan oo birmiil oo ka mid ah ay si maalinla ah uga soo iibsato dowladda sacuudiga dowladda sacuudiga ayaa iyadana ka mid ah xulifada dhaqaale ee ururka birikis tallaabadaasoo in badan saacidi doonta dowladaha ka tirsan isbahaysiga ee doonaya in lacagta aan dollarka ahayn ay ku iibsadaan batroolka waxaa hoosudhac xooggan uu ku imaan doonaa lacagta dollarka maraykanka iyo sidoo kale suuqyada maaliyadeed ee maraykanka iyadoo sidoo kale la filayo inuu dhaco sicir barar islamarkaana ay kordhaan lacagaha dulsaarka maadaama hoosudhac xooggan uu ku imaan doono dalabka dollarka maraykanka iyo xukunkiisa marka laga soo tago dowladda maraykanka oo ahayd dowladda ugu badan ee heshiiskani faa'iidada ku qabtay haddana dowladda sacuudiga ayaa washington kaga beddelatay heshiiskan qodobo badan oo ay ugu horeeyaan dhinaca amniga maadaama nidaamka boqortooye ee xoogga ku haysta sacuudiga uusan awood u lahayn inuu ilaashado xukunkiisa waxaa laga maarmaan ku noqotay inay helaan quwad ku ilaalisa kuraasta waxaana markii ay saxiixeen heshiiskaasi kadib la siiyey damaanadqaad xagga amniga ah waxaa tusaale loo soo qaadan karaa duulaankii saadaam xuseen uu ku qaaday dalka kuweyt markaasoo ay dowladda maraykanka u soo degdegtay inay dhisto isbahaysi militari oo ay sheegtay inay sacuudiga kaga difaacayaan duulaan ay doonayso inay ciraaq soo qaaddo dhammaanshiyaha heshiiskaas ayaan sidoo kale ka dhigneen inay dhammaadeen heshiisyada iyo xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya washington iyo riyaad xukuumadda sacuudiga ayaana weli ku taagan joogitaanka ciidanka maraykanka ee mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe khubarada dhinaca dhaqaalaha ayaa sheegaya in dowladda sacuudiga ay ku qasban tahay inaysan mar kale heshiiskan dib u cusboonaysiin iyadoo ka cabsi qabta hoosudhaca ku yimaada suuqeeda sida dowladda shiinaha oo diidda inay sii waddo iibsashada naftada sacuudiga wuxuu sidoo kale dhammaanshiyaha heshiiskan imaanaya iyadoo xukuumadda riyaad ay sheegayso in marka la gaaro sannadda labada kun iyo soddonka ay isku dayeyso inay ka maaranto dhaqaalaha ka soo xarooda batroolka taabaddelkeedana ilaha dakhliga ugu badan ee dalka ay ka imaan doonaan dhinacyada dalxiiska iyo maalgashiga muddo nusqarni ah uu socday heshiiska betro dollar ayuu faa'iido badan u xaqiijiya dollarka isagoo noqday boqorka lacagaha balse hadda ayaa la isweydiinayaa halka uu u jihaysan doono xilli uu haadaan ka sii dhacayo kadib muddo toddobaatan sanno ah uu ahaa mid lagu dulaysto caalamka loogana heebaysto imbaraadooriyadda sharta ee ameerika
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا waa hagaag weli qaybihii dhexe ee barnaamijkeennaha ayaan ku guda jirnaa intii aan ku guda jirnay duubista barnaamijkan raadraaca toddobaadka ayuu kanaalka wararka ee kataayib al akhbaariya goor dhoweed waxa uu baahiyey muuqaalka fariin ka socota maleeshiyaadkii murtadiinta ee dhowaan lagu soo qabtay weerarkii mujaahidiinta ay uga awood roonaadeen ee ka dhacay degmada ceeldheer ee bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud haddaba muuqaalkaasi fariinta ah ee ka socda maleeshiyaadkii lagu qabtay weerarkaasi oo aan cod idinkugu bedelnay ku soo dhowaada
أضحى ذليلا لم يعد فيه فتاء جيشكم راق بظلم من وباء أو رياء جيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فتاء جيشكم راق بظلم من وباء أو رياء حكمكم دوما خؤون باع أرضي وفضائي magacayga waxaa la yidhaha cabdinaasir aamiin ibraahim gobolka baayaan ka soo jeedaa marka gobolka baayaan ka soo jeedaa waxaan ciidan ahay afar sano waxaan kusoo tababartay dalka masar afar biloodaan tababar ku soo jiray oo koorso afar bilood waa soo dhammaystay waa imaanay muqdishoaan imaanay xernina aan imaanay xernina aa qori la igu siiyey xernina markii qori la igu siiyey waxaana la dhahay shabaabaa la dagaalaysiin mujaahidiintaa la dagaalamaysiin taliya horankeyga waxaa la yidhaha cajumac taliyaha guutudu waxaa la dhaha axmed dhegweyn taliyaha kale gaashaanlaha kusoo xiga axmed dabeelaa la dhahaa ciidan badana aanay ma wiisley iyo annaga iyo gorgora aan haynay urur urur sideedaadaan ahay xalayaa shalay dagaalkii shalayaan la iga soo qabtay eeldheeraan la iga soo qabtay qorigeyga waa igala carareen anoo oo dhar shicib leh wata oo surwaal iyo buumo wataa la isoo qabtay iyo fanaanad marka xasan sheekh maxamuud waxaan baaq ugu diri lahaa yah inay isku soo qaldinba ciidankan oo mujaahidiinta yah intaasaan baaq u diraa inay ilmahaagana aas turkiya kuu joogaan waxbarasho aa geysatid adigana anaga oo daannoon soo dirtid taas waxa oo suurtooaya maanaan dhihi laha ani
anoo magacaygu yahay cabdinaasir bulla ciise maxamuud ku dhashay gobolka gedo ka tirsan ururka dhismada tababar ku soo qaatay xerada nanaca muddo saddex bilooda kadib waxaan imaanay oo howlgalka u horreeyey degmada ceeldheer gobolka galgaduud ciidankii meesha ugu imaano layidhi xero usoo dhisa ciidankii asaga ahaa wuxuu ahaa si la isha culanka gorgor buu ahaa ururka labaad ciidankii asaga waxba kama harin xeradoodii aan dhisnayna waa la burburiyey ciidankiina waxba kama harin hubkiiyo baabuurtiina waa kuwa meesha gadaashyada yaal marka hadda kadib waxaan leeyahay kuwa soo socda oo laleeyahay ciidan baa meel loo wadaa oo meel qabsanaya waxaas ala iska dhaaf shacabka soomaaliyed waxaan u sheegaya hooyooyinka dhalay wiilashan la baabi'inayo afar labaatan saac oo lasoo qaldaayo inay cidooda u kala dirsadaan oo u jaartaan guryahooda geeyaan waa markay ciidamadan ay soo galaan oo dhaantooda la arka nin walbaba dabkaa ka tagayo nin qoriga tuuray waxaa la noqonayaa nin iska saso madax laisku qaraacayay san haddaan u celleerka markii ugu horreyso haddaan arkay celleer bay ahayd dee kuwii ku xigana waxay ahayd caws weyne iyo galcad iyo caad meesha la yidhaahdo waana arkaysa ciidamada si loogu laayay oo sida hubkoodina loo qaatay tii afraad way midda hadda anay igu qabsatay marka waxaan leeyahay hadda kadib wax bal wax howlgal ay wax loo soo sheego waa meel baadaysaan qof la dho yaa la qaldin annagaa nala soo qalday oo nala siray oo been naloo sheegay marka waxaas ka waan tooba hadda kadib hadduu ala yidhaahdo soomaali baan nahay meel baa difaacaysa ayo ciidan soomaaliyeed baan wax ku haya mahan ciidan soomaaliyeed ciyaal yaryar oo ka shaqeeya waxaa weye daroogadooda iyo qaadkooda iyo waxooda maskax kale aan lahayn khibrad kale aan lahayn marka waxaan leeyahay guryihinna iska jooga xasan ayaynu ku qaraabeen hadda kadib xasan asagoo fillow ku jiraa diyaarad buu saaray afaraatan saac isaga iyo ciyaalkiisa waxa baaba'ayo si xun loo qabanaya waa adinka oo haddana si xun loo soo marka leeyahay howlgal baas jira soo baxa iska soo daba orday hadhowna inta meel la dejiya looga kala tagayo oo qof erbad hataa dhigjoojina ma lahayn meesha hadda ani aan joogay xabad karina toona waa wax saasa wax marka laga waantoob hadda kadib aa laga laga arrintaas la iska dhaaf haddii cidmadu damiir leey baan u sheegay dadka inta hadda macnaha nool oo leeya waxbaa lasoo wadaa
waa hagaag weli barnaamijka raadraac ah ayaynu bartanka ka taagannahay iyadoo maalin uun ay ka dhiman tahay maalinka weyn ee ciidul adxal mubaarag islamarkaana uu allaah ku waajib yeelay dadka wax haystaa inay dhiig daadiyaan ayay haddana dad badan u baahan yihiin in loo bayaaniyo sidii ay u udxiyeysan lahaayeen sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa arrimahaasi si wanaagsan u faahfaahiyey kadib muxaadaro qayim ah oo uu ku masaajidka jaamaca ah ee degmada bu'aale haddaba ku soo dhowaada qayb ka mid ah muxaadaradii sheekha uu halkaasi ku qabtay waxaa kaloo loo baahan yahay waman yucadim shacaa'ir allahi fainahaa min taqwa alqulub inay ninkii ilaahay u waxsiiyey xoolo qalaa la doonaya geel iyo lo iyo ari dadku inay qalaan baa la doonaya wilo waxaa u malaya lacagtooda aad uma badnaan u malaynaya idaalayda halka sano jirta lacagtooda maxay maraysaa idaalay hal sano jirta yaa warhaya ragga dilaalka aw riyaan laba sano gaadhay meeqa wey ya beli afar boqol miyaa la yidhi iduhuna waa saas oo kale ama ka yaryi sax laba sano gaadhay meeqa wey sax laba sano gaadhay meeqa wey saddex mali geel shan sano dhaafay meeqaa la siiyaa geel shan sano dhaafay neefka lagu xarafaysanayo riya hadduu yahay orgi iyo hadduu yahay orgi ama riya ama uu yahay sac ama uu dibi yahay afartaas labana dhadig laban lab wey laba sano waa inay dhaafaan laba sano waa inuu dhaafo idaa hadduu yahay hal sano waa inuu gaadhaa hadduusan gaadhina waa inuu ilkaha jabsaday geel hadduu yahay shan sano waa inuu dhaafo xadiikii muslimka weyne ha ku carafaysana ilaa musanna dhihi jiray inuu ida yahay mooyaane geel waa inuu shan dhaafo riyaha orgida diryada iyo sacaha laba sano waa inay dhaafaan iduhu orgi ama dhawandhe ama laxdhe hal sano waa inuu gaadho ama uu ka yar yahay laakiin ilkihii uu jabsaday neefka lagu xarafaysanayo afar ceeb midna waa inuusan lahayn ila'aan muuqatoo la garan kara waa inay ka muuqanin jiro la garan karo oo ruux kasta uu dareemi kara waa inayna ka muuqanin dhutin iyo naafannimo la dareemi kara waa inay ka muuqanin caata aan dhuux lahayn waa inuusan ahayn intaa waxaan ku daraynaa waa inuusan dhegtiisa meel go'nayn dhegta waa inay meel ka go'nayn cillooyinkaa neefkaad gowracaysa ka ilaali markaad gowracaysa ninka uu la rafaan la rafanayay uu gowrac hadduu lugta ka jabo ma galo markii weli midii aan la marin ee uu la xarbinayay lugtii uu baf ka yidhi carafa ma gala isku lugayn wuu fayoobay hadda lugta laga jabiyey neef jaban ha noo gowracin ruuxa qalahaya waxba lagama siin karo hilibkiisa macaanaa waxaan ka hadlay in lagama siin karo ijaar ahaan looma siin karo waxaad dhahaysaa adigu madax malihid waxba malihid caloolay mali wax igula heshii kuwa qalahaya waxaa le ilaahay ka boqo oo wax nadiifa qaata kuwa loo qalahayana kuwa loo qalay ilaahay ka baqee waxaan carafo ahayn isku lugaynina lacagna yidin ka bixin wixii carruur neefka waxaa tahay ruuxanu waxa aad qaad igula heshiin laakiin haddii qalbiga bala kaga jirto ood ishaaro u bixiso waa mushkilo tiraahdo wax xun igula heshiin de kollay madaxiina waa yaallaaye waxaweyna waa yaallaane ila heshii waaba caddaysay sababama caddaynin waad caddaysay moogtahay kolley meeshan wax la'aan dhici mayside wax igula heshi wax la'aan dhici maysi wax la'aan dhici maysi ila heshii ruuxaasu carrafo ma aniga dhegta hee آه ما يكون مدرين جيس كما كون مدرين دين مالي وحانا كون درين وح دين مالي وحانا كون درين دين مالي روح عمرك وحا لا دونيا انا ترى هذا ور ادو وحبا كاما جلي شيء حيقول ان ماشي لغا سين ماي وح شيغو وحي شيغتو نظيف ما كو قلو وحي سو قات وح مي يقول يعني هر او شيء marka kadib madax ma ahe laba luqosi hadar taxta laakiin meeshan waxbaad ka heli doontaa war waa wada leenahay qal baalka wada leenahay qal hala isilaaliya nima yar xeeladaysu ma banaana wixiinu nadiifa idin noqdo ninka haddaad hal xaba ijaara kula heshiiso ilaa hadduu rabaa kugu diido hadduu rabe xaba kaama ansixin anugu caloosha ma cuno kolle caloosha qaadan doono iyo madaxa weyn ma rabi iyo adiguna madax xunoo soo qaadatay ijaaraan waxba kuu geli maaye adna xaaraha soo qaadan kalow adna iska ilaali wax nadiifa ha la qabo neefka ariga ah qoys dhan ayuu ajirkiisu kaafinayaa wixii hal burji ka leh hal neefaa ku roon qoys caruurtii iyo islaantii iyo odaygii iyo hal neefaa adhiga ku filan haddaad laba reer leedahay laakiin waa laba kala jiko soo maahin laba neefa adhiga wey ama wan ha noqdo kuwa wax kuleeyi mogta sheekh haddii cunugii dhasho oo wan qalo wan soo laba oo ma dhigma hadduu wiil yahay war wax laba u dhow ma naqaanee naga tagdhe wiilka waxaa la yidhi laba neefaa la yidhi hadduu yahay ido wan buuran hadduu yahay iyo hadduu lax yahay iyo hadduu orgi yahay iyo hadduu ri yahay wiilku waa laba un laba riyaal laba orgi laba wan laba lax wan iyo orgi lax iyo ri ri iyo orgi adeeg kuu taalla laba neefaa raba gabadhan neefaa lagaa rabaa laakiin toddoba qoys waxaa bannaan hal neefoo lo'a ku filan ama hal neefoo geela ku filan toddoba qoys qoyskaas iyo qoyskaa iyo qoyskaas lacagay isku darsanayaan hal neefoo geelay soo gadan waa ku filanya carrafadii toddoba qoys wey socuna toddoba qoys wey eriguna halkii neef hal qoys wey hal qoysoo dhammaystiran qoysku ha kuu bato nin iyo naag isqabay ha noqdeen ha ku yara ama ha kuu bato kow iyo toban carruur iyo hooyada iyo aabbuhu ha noqdeen qoys waa qoys waa neef adhaa ku filan wey ninkii inuu carafaysan rabo oo carafo rabo toban kambeni qaar wayna soo dhaafeenbe jidhkiisa meel ka mida ma goynayo ruux inuu carafaysan rabo toban kamberi ilaa neefku gowracayo jidhkiisa meel ka mid ma taabanayo laa cidi walaa tin hoose walaa tin kore midna ma taabanayo haddayna dhib u keenin dhib haddayn u keenin oo ruux hadduu turturoodo ciddidii ay falliiqato soo xanuun ma ah marka waa la goynayaa taa waa la goynaya dhib ma leh xaajigii waa loo ogolaaye inuu madax hadduu dhib yaha xiirto iyo soo maayn tanbaaba awlow laakiin ninkii raba inu wax qalo anuu inaan xoolo qalaa rabaa islaantii carruurtu ma soo gelahaya ayaguna ciddiyihii ma laga daynaya mise anigu odayga wey odayga le wey odayga le wey bas ee haweenkii iyo carruurtii iyo carrafada insha allah ajirkeeda waad leedihiin waa iska xirxiiran kartaa idinku kuwa waxaa samayn hadda inay waxay rabaan xoolo qalaan bay rabaan xoogaha bidaartaa ku weyn hadduu sasaxaya ogow inaan si fiican u ciidaan rabaaba kuleeyahy oo maxaad ciidi dhaafaa lugiliye bidaarta iyo kulli hawlahan jooji ramadaan lama jooge ramadaan hortiisa la gaagaabiyaaye tanu waa carrafe haddaad wax gowracaysa daa haddaad waxba gowracanin laakiin xirxiro dhib ma leh xoolaba ma gowracaysa maxaa u daysani xirxiro hagaajiso cidiyaha gaabso dhib ma leh haddaad waxba gowracayn maalmihi hore in wax gowraca ma hayn ma rabin markay maanta lix marayso yaa xoogaa ilaahay soo geliyey hadda la qabsahe wii hore geysan dhib male kuwa talgashanayn laakiin maantay kugu soo dhacday oo xoogaa iyo waxbaa isku aadisay maanta ka bilow wixii ka dambeeya ha goyni bes wixii ka dambeeya hadda goyni wey
hal su-aal baan macaanka weydiinaynaa muhiimkaa san qarnay ee ubdiyada ah
neefka udxiyada waxaa fiican saddex in loo qaybiyo meel reerkaaga inaad u dhigato oo reerku ka noolaado meelna inay dadka masaakiintaa la siiyo meelna ragga saaxiibadaay waaweyn hadiye ahaan inay loogu yeedho sidaxaasaa loo qaybiya saasaa fiican insha allahu tacaala noocaas samee
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka horaantii toddobaadkan maalinimadii sabtida waxay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta weerar xooggan oo cagmarina ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceeldheer ee bariga wilaayadda islaamiga ee galgaduud kadib howlgalkaasi allah fadligiis guulaystay waxaa durbe isa soo taraya bogaadinta bulshada muslimiinta ah ee weeraradii ay mujaahidiinta kula wareegeen xeryihii cadowga ee degmada ceeldheer haddaba dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud gaar ahaan degmada galhareeri ayaa hadiyado kala duwan gaarsiiyey walaalahooda mujaahidiinta ee uu allah ku sharfay camaliyadaasi taariikhda gashay ee lagu xasuuqay murtadiin fara badan oo ay ku jiraan saraakiishii hogaaminaysay munaasabadii ay dumarka ku wareejinayeen hadiyadahaasi waxaa goobjoog ka ahaa oo adeegaasi dumarka kala wareegay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadda islaamiga ee galgaduud waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ahaa goobtana kelimadan ka jeediyey sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayadda islaamiga ee galgaduud الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى أي أم هذا إلينا أولا وآخرا عليه نقدقي dad muslimiin ah ahlu tawxiid ah na soo gaarsiiyey wakti aada iyo aada u qiimo badan oo u fadlo badan oo waqtuljihaad ah waqtulhijra ah wakti oo halgan ee dadka muslimiinta ay ku jiraan ee ilaahay diinkiisa subxaanahu wa tacaala iyo kelimad ilaahay inay kor naqoto kelimada gaaladana hoos naqoto maalin siraacaasi socdo allihayna soo gaarsiiya u mahadcelinaynaa saaad ogtihiin maanta waxaan u joognaa munaasabo gabdhaha muslimaadka ah degmada galhareeri ay ku wareejinayaan hadiyo iyo agab ay ugu talagaleen mujaahidiinta cadowga la xisaabtamaayo oo runtii bil walba iyo maalin walbana hooshaasi u taagan alaabtaasi inaan kula wareegno ayaan u taagannahay waa infaaq fii sabiili illaahi matalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi iyo maaragtay sida guud ilaahay subxaana wa tacaala noo faray in diintiisii wax lagu bixiyo arrintaasaa u taagannahay runtii gabdhaha maanta waxay nagu wareejiyeen alaab iyo raashin fudud oo mujaahidiinta aada iyo aada ugu baahan yihiin gaar ahaan ragga markaas suquurta iyo furmaha ku jiro ay u baahan yihiin ayna gu wareejiyeen timirtu waa labaatan iyo siddeed kortoon buskudku waa soddon jawaan caano oo caanogeel ah oo labaatan jirgaan ah ayna gu wareejiyeen runtii wakhtiga hooshaasi ama hadiidan ay ka soo aaday wakhti munaasab ah aada iyo aad maaragtay waxtar u ah oo makaankeeda iyo booskeeda ay dhacday waaye ilaahay baanu waafajiyey subxaanahu wa tacaala jazaahuna allahu khayran walaaye ahaan annaga waxaan gaarsiinaynaa alaabtan iyo agabtaan aada noo dhiibteen meeshkii iyo maqsadkii looga talagalay ayaan ku simaynaa biidn illaahi alkariim waxaan ilaah idinku barinaynaa in ilaahay idinku aqbalo ee sadaqadiinna iyo maaragtay waxaad baxsateen ilaahay miisaankiina aakhira ilaahay idin saaro adduunkana ilaahay diintiinna ilaahay xifdiyo maalkiinna ilaahay idin xifdiyo carruurtiinna ilaahay idin barkeeyo deegaankiinna amni iyo nabad iyo ku dhaqanka shareeca islaamka ilaahay idinku sugo antaasaa idinku ducaynaynaa mujaahidiintana meel bay joogaan waa idin ducaynayaan dadka la gaarsinaayo ragga la gaarsinaayo oo usuudul islaama islaamka u taagan oo runtii dhiirigelin ay u tahay waxay u tahay in garabkooda la taagan yahay waxay u tahay muslimiinta in iska hadaf ay yihiin iska meel maaragtay ay tooganayaan kii duceeyo kii hantada bixiyo kii xooggiisa bixiyo kii intaas isku daro dhammaantooda almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacdu bacda taasay noo tahay waa arrin farxad ah aad iyo aad u qiimo badan gabdhahana doorkoodu runtii wakhti walba ay u taagan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inay ku dayadaan dadkii wanaagsanaa oo hore gabdhihii wanaagsanaa oo mujaahidaadka ahaa gabdhihii wanaagsanaa oo weligooda diinta ilaahay u taagnaan jiray inay ku dayadaan dadka ay ka dambeeyoon ayagana maaragtay ayaga ay ku daydaan waa door i kaalin weyn oo diinta ilaahay qof walba in maaragtay aakhiradiisii iyo miisaankiisii iyo camalkiisii inuu wanaajiyo adduunkan loo joogaa kaalintiinna markaa waxaan leenahay aad maaragtay ku taagan tihiin oo maanta kow idinma aha laba idinma aha saddexan idinma aha maalin walbaad bixisaan in sidaasi loo daa'imo loo loo loo joogtiyo guud ahaan dadka muslimiinta ah gobolkan galgaduud ama walaayadda islaamiga galgaduud rijaalan wa nisaa'an waxaa loo baahan yahay in dadaalka la wado lasii labalaabo codowgu waa u jeedaan wax u doonayoon waa ogtihiin oo maaragtay u soo duulay ay soo abaabulaayo waa ogtihiin waa dadkii dalkiina iyo diintiina iyo sharaftiina iyo cizidiina iyo karaamadiina inay dhibaateeyaan amniga iyo nabadda inay qasaan in akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo waxay aaminsan yihiin inay ay keenaan deegaamada maanta degan sharaaic ilaahay lagu maamulo subxaanahu wa tacaala munkaraadka iyo fawaaxishta antaas dhoon mid muuqato aan ahayn mid fawaaxishta munkaraadka iyo fawaaxishta dhammaantooda kuwa munkaraadkii oonay tahay fawaaxishta ay yihiin kuwa qariib ah kuwa maaragtay ama jirin ay yihiin sharaada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wanaaggeeda iyo maaragtay xusnul islaam maanta aan haysanno antaasay rabaan inay khasaan waxay rabaan ku dhaqanka shariica islaamka inay ku bedelaan ku dhaqanka dastuurka iyo qawaaniinta wadciga ah oo dhammaanteed ku soo horjeedo shariicada ilaahay ilaahay wixii noo abuuray subxaanahu wa tacaala adduunka noo keenay tamaaman ku soo horjeedo oo maaragtay aada og tihiin oo maaragtay aada soo aragteen hadda aada u jeedaan meelihii ay joogaan qaabka ay u taallo qaabka ay tahay aada og tihiin markan waxaa loo baahan yahay insha allahu tacaalaa codowguna waa jabay anta dhiman in la israaciyo inay qof walba meesha ay ku aadan tahay iyo kaalinta ay leedahay inay ku aaddo waxaana aad iyo aad runtii uga faraxsannahay sida qof walba kaalintiisa u qaadanaayo ay ka mid tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama awoodda ilaahay iskale ilaahayba guusha bixiyo waad ogtihiin ducda ilaahay la barinaayo gabdhaha muslimaadka degmooyinka tuulooyinka aan ognahay habeenkii inay soo baxaan ilaahay ay baryaan codowga ay habaaraan muslimiinta ay u duceeyaan gaalada ay habaaraan murtadiinta ay habaaraan oo maanta runtii ilaahay gacmahooda u taagan yahay aan ognahay qadaayaadkaasna oo asbaabaha waxay ka mid tahay guulaha badan ilaahay subxana wa tacaala nagu siinayo ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa codowgiisa guud ahaan inuu ilaahay u jibiyo gaar ahaan waddamada muslimiinta iyo walaayaadka islaamiga meel kasta ay u joogaan ama dhibaatada ay muslimiinta ay ku hayaan in ilaahay baabi'iyo ilahay ay weydiisanayaan subxaanahu wa tacaala shar kasto ay leeyihiin ilaahay ayagu ku celiyo humaan kasto ay leeyihiin ilaahay ku celiyo ilaahay uu baabi'iyo ilaahay baaba weydiisanaynaa ilaahayaan weydiisanaynaa wamaa dalika cala allahi bicasiiz kelmadayna halkaasaa kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sidoo kale haweenka muslimaadka ah oo ka qayb qaadanayay bogaadinta muslimiinta ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa mujaahidiinta ku wareejiyey hadiido kala duwan oo ku socda geesiyaashii mujaahidiinta ee wacdaraha ku soo dhigay murtadiintii ku sugnaa degmada ceeldheer iyadoo sidoo kalena dhankooda ay ka hadleen hadiidaha ay wareejinayaan iyo sida ay ugu faraxsan yihiin الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والمنة إلهي أيام مهد إسكاله maanta waxaa waaye cadowgiisii ee joogay degmada ceeldheer allihii jabiyey ayaa mahad iska leh farxad waaye muslimiinta usoo hoyatay iyo murugo ee gaalada iyo gaalo raaciinta usoo hoyatay muutuu biqaydikum ayaan leenahay caradiina ku dhinta muslimiintana waxaa waaye maanta farxad iyo bishaaro farxaddeenna maba soo koobi karnaba hadalladeenna iyo ducooyinkeenna maanta waxaa waaye farxad daraaddeed waanba gafgafaynaaba ilaahay ayaa ku mahadsan ilaahay ayaana siiyey awoodeynana ma ahan xasan gurguurta waxaan leenahay xasanow horad u oysaya haddana oy murtadiintana waxaan leeyahay kuwaana qaata horaa laydin dhaha kuwaana qaatoona waana qaada weyseene kuwaana qaata waxa maanta ceeldheer ka dhacay baktigiina geedihuudka hoostiisa iyo bacaadka ceeldheer yaala qoraxdan asagoo ku shiilmaa meesha subagiina ku baxaya kuwaana qaataan idin leenahay ilaahay ayaa ku mahadsan sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur cadowga ilaahay waa jabay dabadoona jeediyey ilaahayaa jebiyey annagu ma laynin ilaahay baa laayay wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa oo yidhi ilaahay subxaana watacaala ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أذنك مولى ملهدين موليه نوا شيطان شيطان نوح وإذي متراي أنا موليه نوا إلهي سبحانه وتعالى إلهي ينقو قلصانه إلهي أنا إذين تلا سهرانينا إن أنا كوهلا يجبدها قل هريري كنول أو مسلمات كأفكود أنا كوهلا وحن ماشي أنك بوجادنا يا farxadda iyo bishaarada noo soo yeertay waxaana meeshaan ka dhiibaynaa hadiyaad yar oo kooban oo si dhaqsi iyo degdega aan ku soo qaqabanay hadiyaadkaas haddii aan aan cayimo waxaa waaye soddon looroo buskuda iyo labaatan iyo sideed kartoonoo timira sideed jiragaanoo caano ah waxaan ugu talagalnay wiilasha walaalaheena oo waxaa waaye maanta dadaalkaas bixiyey in caanahaas loo barxo timirtaas iyo buskudkaasna ay cunaan bilow waaye insha allah wax weynna maaha laakiin waxaan muujihaynaa walaalaheena inaan jecelnahay oo hiil iyo hoo aan la garab taagannahay waxaa idinka dambeeya gabdho walaalihiinna oo idin jecel taasaan u muujihaynaa iyo hooyooyin idin jecel ayaa idinka dambeeyo waa idiin soo duceynaynaa waxaana idin leenahay dadaalkiina sii wada jihaadkiina sii wada ilaahay subxaana watacaalana garabkiina hagalo cadowgiinana allaha jabiyo meel kastood joogtiin annaguna waa idiin soo duceynaynaa marka halahaasuna waa bilow insha allah waana sii socon doontaa maanta keliyana ma ahan bilowgu maanta keliyana ma naqon doonto dhammaadku insha allahu tabaaraka watacaala gabdhaha galhareerina dhammaantood wayna idin salaamayaan wiilasha furunta jooga haddaad tihiin wayna idiin soo ducaynayaan ilaahi subxaana watacaala ducadooda idiin aqbalo adinkana ilaahay subxaana watacaala midkiini shahiidi shahaadaha ka aqbalo midkiini dhaawacanna allaha bogsiiyo midkii xiranna xabsiga allah nooga soo daayo midka noolna allaha suga insha allaahu ballantaynuna waa janno insha allaahu idinkama hari doonno istishaadiyadana waa idinla geli doonaa caruurta yaryarkeena intaan soo korinaan idinku soo biiri doonaa biidni illaahi albaari waxaan dhalaynoo dhabarrada ku sidno insha allah adinkaan idinku soo biiri doonaa insha allah sii socdan idin leenahay cadowgana la sabartama asagaba wuu sabraayaa adinkana la sabartamaan idin leenahay insha allah bismillaah ka xiro baraanburhan meeshan ka soo jeedinaya cadowga islaamka markuu ceeldheer cagaha dhigo culumadiin baa helo cunahay jareen qaar baa carar maagayo ciidabaa lawada qaaraa calaacali cududana lagu dhigo qaar baa calaacali cududana lagu dhigo qaar baa ceengaba calooshoodu daadane qaar baa liceersa ciridda ayay jiraan ayagoo carara cabdibilihina ka tegay ayagoo cirid joogaba cabdibilihii ka tegay cawaanta la qalday cindigeedu wou yaryahay ciise allaale ninka caabudaana hele ciidamo dhoodhoobta cod diyaarad laguma helo cadowgu ku keenan wuu celeer rabyaa cawaanta laqalday cagahaada meel u yeel oo cinda haddaad leedahay casiiska ka yaab cadowgu ku keenan wuu celeer rabyaa culimadiinka allow carrada u dhiib عدوك إسلامكنا ألو عريدي قلي وبالله التوفيق بسم الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى وضع مهد إسكالي ما كان سيي إسلام ماذا إي إيمانك naga soo saaray walaalahayni ama wiilasheeni mujaahidiina oo la xisaabtama cadowga gurguurta waxaan leeyahay wax badanaad gobolada dhexo gobolada dhexo galgaduud galhareeri aad tiri laakiin wax badanaad gaardiday ood goobo badan martee waxaase noo geyday gacantaada wixii ku jiray waxaan leeyahay waxaan leeyahay ilaaha nooga soo nooga soo kaa dhiiba ilaahana nooga kaa aara insha allaahu waxaan leeyahay gurguurtoow waa gablantay geeridaa horteed waxaad geesidaa lu moodaa la wada gembiyey hadna rag baa kugu gambanoo gaatan kuugu jira gurgaad yeyn inaa tagaana gowrac kugu xagaan insha allah allahu akbar allahu akbar waxaan leeyahay horena waa lagugu digay waana aragtay in maxay ahayd alle kitaabkiisa aan lala dagaali karin dadkaad keentay inuu dhammaaday gaalo waxay ku soo siidan ilaahay gacanta u soo geliyey dad alla u gargaaray oo alla kaashaday aa kaa soo horreeyey laakiin kuma xisaabtamine waxaan leeyahay murugtaada iyo tiiraanyadaadu bannaanka ha ahaato muslimiinta soo maahan ha ku farxaano ha fiirsadaano waxaan leeyahay alla subxaana watacaala raggi kaashaday oo ilaahay u baryay oo xabadooda qaatay oo duurka u galana ilaahay subxaana watacaala ha barakeeya miisaankoodan ilaahay xasanaadka ha ugu kordhiyo waxaan leeyahay dadka muslimiinta meel walbo ay joogaan ha ku raaxaystaan maantay waxaa waaye maalintayni ilaahay baana noo qadiray alxamdu lilaah dad badan oo caloosha la-ay oo shabaabaa lay doonaa isdhahaya ama warka gurguurta oo shabaab waa la laayo shabaab ma jiro qalbigay uga jirtay maanta ha arkaano shalana waa arkeen daraadna waa arkeen marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu muslimiinta guuleeyo sidaasaana uga baxa insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid midkan la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا